war kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horrayso toddobaadkan na soo gaartay haddaan soo qabto si qurux badan bay u qoran tahay waxaana ugu horeeya nimcaan dayib cabdi iyo maxamed dayib xasan iyo maxamed iimaan maxamed iyo sidoo kale faysal yuusuf cabdulaahi iyo mahdi cali muuse iyo xamse cismaan haybe waxaa kaloo ku jira suldaan cabdi xasan iyo xamse maxamed cali waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadinna u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi maxamed ismaaciil cabdi iyo farxiye aadan cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa taariikhdu markay ahayd shantii bishan aanu ku jirnay sagaalaad ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban ducada waa daadihiyaasha barnaamijka la yidhi meherkaasi magaalada hargeysa ka dhacay ee dhex maray maxamed ismaaciil cabdi iyo farxiye aadan cali waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii horseeda aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo aamiin aamin dhambaalkan caasho waxaa uu noogu yimid cabdulaahi maxamed xasan iyo cabdiqaadir maxamed xasan iyo isxaaq maxamed xasan mustaf maxamed xasan iyo xasan maxamed xasan nuurto maxamed xasan iyo faadumo maxamed xasan iyo maano maxamed xasan mariin macalin abshir iyo waxa ay yidhahdeen cabdi yuusuf isxaaq iyo xasan sheekh maxamed iyo maxamed isxaaq cabdi iyo maxamed salaad aadan cabdiraxmaan abshir cabdi cabdulaahi macalin abshir iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq xuseen maxamed sheekh cali maxamed cabdiraxmaan xuseen iyo xuseen isxaaq macalin iyo waxa ay yidhaahdeen cabdiraxmaan moogaw yuusuf waxaana ay dhammaantood joogaan bardaale muqdisho garowe baydhabo doolow ethoobiya iyo waxay yidhahdeen maraykanka iyo britain waxaanay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan aabe ibraahim maxamed xasan iyo hooyo xaawo luul xaaji cali oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen degmada bardaale waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey asmo ibraahim maxamed waxaana ay eeba ugu baryaan asmo inay noqoto tii soo weynaata oo dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeeda anfacda aamiin ayaan anaguna leenahay heesta ugu horraysa ee barnaamijka aan soo qabanayo ibraahinow toddobaadkan waa hees aan waayadan la maqal dadka barnaamijkan dhegaysanaya inta dhambaalada noo soo dirsatayna ay si weyn uga heli doonaan waa heesta halkudhegeedu yahay ubad iyo aayo fiican codkii deeqa axmed gey
fiican iyo deeqo axmed haddaan intaas ku dhaafno dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono caasha dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdirasaaq salaad maxamed iyo cabdilatiif xuseen samatar cabdinaasir xirsi iidle iyo yariisow maxamed dilaxu faatix sheekh xuseen iyo maxamuud cali jabane iyo qaras xuseen cabdi iyo liibaan cabdi cali iyo axmed cabdisalaam cusmaan dhammaan waxa ay joogaan magaalada muqdisho waxayna ay hambaryo gaarsiinayaan cawil axmed kulmiye iyo faadumo xuseen cilmi oo ku aqalgalaba yidhahdeen magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xarar yaale waxaana ay leeyihiin isku waara ee banheeda kale si ubad qayr qaba aamiin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya bal heesta labaad ee barnaamijka ibraahim oo dad bal dhegeystayaasha soo qabatood waa heestii caashoy smog smog smog miya iskama warqabto smog aqalka bay aslaysaa ismana ismana oga walle war baa ka dhacay codadka macaana shankaroon axmed iyo xasan aadan samatar
isboog ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada caasha waxaan soo qabanayaa dhambaal ay ugu horeyso hooyo nuuro nuur saygeeda iyo caruurteeda sacdiyo nuur saygeeda iyo caruurteeda marya nuur saygeeda iyo caruurteeda iyo saafi nuur iyo caruurteeda iyo canab nuur iyo caruurteeda aabe sheekh cabdikariim saciid iyo sidoo kale sundus sheekh cabdikariin iyo sayid cali sheekh cabdikariin dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo isku duuban guuleeda sheekh cabdikariin siciid iyo marwadiisa uu ifka ka xushay baa la yidhi asiili nuuradiin sheekh maxamuud arooskoodu afar iyo tobankii bishan sagaalaad uu ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waxay leeyihiin aqalgalkiina waxaanu ilaahay uga baryaynaa oona rajaynaynaa inuu noqdo midkii waara ubadda khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano lagu duceeyey aamiin aamiin waxaa noo baaqaya maxamed sheekh xasan iyo sakariya shariif aadan iyo maxamed isaaq buyow iyo waxay idhahdeen mustaf maxamed cusmaan xasan sheekh ibraahim cabduqaadir ibraahim barey iyo waxay yidhaahdeen maxamed macalin yarow iyo maxamuud isaaq gacme iyo waxay yidhaahdeen mukhtaar macalin abshir iyo mustaf sheekh abukar dhammaan dadkaasna waxay joogaan muqdisho baydhabo boosaaso iyo qardho waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan farta iyo faraatiga cabdicasiis sheekh xasan iyo marwadiisa maryan shariif isaaq oo ku aqalgala bay yidhahdeen bardaale waxaana ay leeyihiin ducada waa daadiyaasha barnaamijka caasha aqalgalkaas maxaad ugu ducaynaysaa waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee qoyskaasi ay si wanaagsan isku afgartaan ubad baari ah oo wan wanaagsanna uu ilaahay kala siiyo aamiin aamin ayaan leenahay xaggii heesaha caashoy haddii aan markana aadno alla nimcooy qalbiga laba ruux ma wada qaado alla nimcooy midkii qurahaana adaa qaata haye qof kale waxba looma reebin halkaas war baa yaalla
kan kale ma dushaan ku qaadaa haye haye waaw hadda caashaa laga rabaa haddii dusha lagu qaadaya haddii waa tahay waa tahay bal waxaa dhammaystiraya heestaas iyo erayada kale kolley ka soo bataaci doona fanaanka cabdiljabaar alkali
fanaanka cabdijabaar alkhaliiji iyo heestii nimco intaas ayaan kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray raxmo cusmaan nuur iyo carruurteeda iyo deeqo cusmaan nuur carruurteeda iyo saygeeda iyo waxay yidhaahdeen yurub cusmaan nuur iyo carruurteeda iyo umulkhayr cali ubax jaamac cumar iyo maryama axmed iyo carruurteeda iyo faadumo xaaji iyo mahad cusmaan nuur iyo cabdicalis cusmaan iyo waxay yidhahdeen awoowe cabdixaaji suldaan iyo ayeeyo qaali macalin maxamuud dhammaantood dadkaasi waxa ay taanid gaarsiinayaan hooyosaare cusmaan nuur iyo saygeeda maxamed cabdi xaaji suldaan oo dhowaan wiil ugu dhasha bay yidhahdeen magaalada muqdisho wiilkaasina waxaa loo bixiyey zubeer maxamed cabdi waxaana ay leeyihiin zubeerow soo barbaara oo noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray sayid cali sheekh cabdikariim iyo sadiiq sheekh cabdikariim iyo mustafe sheekh cabdikariim iyo sidoo kale axmed sheekh cabdikariin xaaskiisa iyo caruurtiisa sahre sheekh cabdikariin saygeeda iyo caruurteeda eedo faadumo siciid saygeeda iyo caruurteeda eedo sacdiyo siciid saygeeda iyo caruurteeda iyo sidoo kale eedo ruqiyo siciid saygadii caruurteeda iyo ugu dambeyntii xamdi sheekh cabdikariin dhammaantood waxa ay hambalyo kal iyo laaba u dirayaan iyagoo daafaha dunida kala jooga guuleeda sheekh cabdikariin siciid iyo marwadiisa asiili nuuradiin sheekh maxamuud oo arooskoodu waa afar iyo tobankii bishan ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaan leenahay bay yidhaahdeen allaha idinka yeelo labadii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin baa la yidhi aniguna mid saddexaad baan ku darayaa aamiin waa tahay dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray bishaaro macalin xasan iyo caawo xasan abuukar iyo waxay yidhahdeen xaliimo macalin nuur maxamed cumar iyo cabdi maxamed aadan iyo nuur cabdirasaaq cumar sheekh isxaaq cabdi iyo cali sheekh isxaaq cabdi iyo tukow aadan isxaaq siciid aadan maxamed aadan xasan maxamed iyo faadumo isxaaq aadam iyo luul macalin nuunow iyo farxiyo aadan isxaaq iyo ugu dambaysta cabdiraxmaan isxaaq cabdulle dhammaantood waxa ay joogaan u k australia muqdisho baydhabo boosaaso iyo qardho waxayna jecelyihin inay taanid u diraan aabe ibraahim aadan cali iyo farxiye cabdi maxamed oo gabray ugu dhalatay boosaaso waxaana gabadhaas loo bixiyey abshire ibraahim waxaanay leeyihiin ducada waa daadiyaasha waxaan leenahay allaha ka dhigo gabadhaas tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan tahaniyadda ahna waxa uu ka yimid cabdirasaaq salaad maxamed iyo cabdilatiif xuseen samatar iyo cabdinaasir xirsi idle yariiso maxamed dilixow iyo faatax sheekh xuseen iyo maxamuud cali jabane waxaa sidoo kale dhambaalkan dadka diraya ku jira qaras xuseen cabdi iyo liibaan cabdi cali iyo ugu dambeyntii axmed cabdisalaan cismaan dhammaan dadkani waxa ay joogaan magaalada muqdisho waxaanay hambalyo aroos u dirayaan cawil axmed kulmiye iyo faadimo xuseen cilmi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xariyaale ee degmada wardhigley isku waara bay leeyihiin ubad kheyr qabana kala hela xaafadaasi xariyaale ee degmada wardhigle ka tartankahan oo degmadii waaba la bedelay marka annaga warti dhiiggaan ognahay laakiin warta nabadda haddana la yidhi marka nin walba kolley ha la garto waa soo dhismaysaahoo haddee waana filayan degmooyinka iyo sidii lagu ogaa maha casho aad iyo aad laakiin magacu dadku kiibay weli xusuustaan waxaan markana dhegaystayaashana u soo qabanaynaa heesta lahasho waxaa wadajir ugu luqaynayaa mursal muuse iyo khadka sinima
miyaan madaniilada helaa luladon gam ah miyanu miyanu miyaanani kubaaliqa afaaciga laasimaa
adaa la xawgii kalgacal u furay laabtiyo go'yo ishaankaa dhibaqsanayn ishaankaa dhibaqsanayn miyaan keligay ladaa edaa luladon gam'aa miyanu miyanu miyaanani kubaaliqa afaaciga laasimaa
adaa la xawgii kalgacal u furay laabtiyo go'yo ishaankaa dhibaqsanayn ishaankaa dhibaqsanayn
Isar, isar, isar lolida jacayl. Sidoo aad qulu aniga ilayliya. Isar, isar, isar lolida jacayl. Sidoo aad qulu aniga ilayliya.
ugaha lagu joogsadiyo dhaxaadakaygaabtahe haloomin haloomin oohayga loomin
Xisbiga garashada la dhiyo lagiyo beerka tahay halumi halumini oo hayga lumine
ugaha lagu joogsadiyo dhaxaadakay gaabtahe haloomin haloomin oohayga loomin
xisbiga garashada la dhiyo lagiyo beerka tahay halumi halumini oo hayga lumine
miyaan gabadh kugu labayn laftaydaad leedahay miyan miyan miyan laqa kulaasima adaa labka kaa xushee
haddaan caashaqu ludiyo laftiya dhooxayga gelin miyaankaa noolan lahaa miyaankaa noolan lahaa miyaan gabadh kugu labayn laftaydaad leedahay miyan miyan miyan laqa kulaasima adaa labka kaa xushee
caashaquu ludiyo laftiyo dhuuxayga gelin miyaankaa lulan lahaa miyaankaa lulan lahaa
waa hagaaga intaas ayaan kaga gudbaynaa codkii macaan ayaa mursal muuse iyo khatri sinima iyo heestayaal kudhigeed u ahaa lahasho dhammaalkan ugu dambeeya barnaamijkan ibraahimna waxa uu ka yimid baari cabdiweli waxa uu joogaa magaalada garowe waxau yidhi marka ugu horreysa waxaan salaamayaa daadihiyaasha barnaamijka daandure iyo caashi cid waanu kaa guddoonnay mid lamidana hawadaanu kuu soo marinaynaa marka xiga buu yidhi waxaan hambaliyo u dirayaa buu yidhi adeerka igu qaaliya cabdulaahi maxamed nuur iyo marwadiisa qaaliga ah faadume axmed ismaaciil oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxa uu leeyahay isku waara ubad khayr qabana rabbiha idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin waa tahay caasho xaggii heesaha adiga le waay heesta ugu dambaysa ayaan barnaamijka kusoo gebagabaynayno dhegeystayaashaanu dhagahoodana uga tegayno inta dhambaalada soo dirsatay inta barnaamijkan iska dhegaysanaya ee sugaya heesaha wan wanaagsan ee toddobaad walba aan usoo xulin ibraahinow waxaanu soo qabanayaa heestaan ku dhegeedu yahay kaftan codka macaan fanaanada hibe maxamed iyada ayaana gebagabo u ah barnaamijka intaan mar kale kulmayno dhegeystayaasha waxaanu leenahay waa caasho cuud iyo daandurey oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
kaftan baa jacayl qabaa kulanka u xidida murtiba sakicise intaad keenad duunyiyo kordhi maaliseeday kaxbanahaye moogtahay kaxbanahaye moogtahay kaftan waa jacayl qabaa kulanka u xidida murtiba sakicise intaad keenad duuyiyo kordhi maaliseeday kaxbanahaye moogtahay kaxbanahaye moogtahay ukaynantay tacabire ukaynantay tacabire ukaynantay tacabire ukaynantay tacabire kolkan laba kufkeeno kaftamayeegaba keligay sariirtan kudulaye moogtay ma ogtahay Ah, kudulaye moogtahay qofna kadabkii loo qoray kala tegmaye kurdad waa la qaataa kibis waa la quutaaye kibir kusasad maaye qofna kadabkii loo qoray kala segmaye kurdad waa la qaataa kibis waa la quutaaye kibir kusasad maahe kurba male kurba male kurba male caruurtuye ku eela fisiyow kol hadii ay
way kale ku away